الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قول الرجل عند تعجب سبحان الله wuxuu u baabaysan yahay bal shaksigu ama rag ha noqdo ama dumar qowlkii uu ku qowlayay ee uu odhanayay cinda tacajubi tacajubka agti marka wuxuu la yaabo arrin uu qariibsaday ama uu laba yaabay uu arko ama uu maqlo subxaana allah uu odhanayay bal taas buu baabkeedii yahay macnuu waxa weeyaan dee subxaana allah waa dikri markaas weeye weliba fadligiis iyo ta aan ogognahay dikrigii in tasbiixdii waxaa la mida takbiir oo bukhaari oo kale saxiixa tarjamo waxaa dhacay dee uu axaadiidan halkan barhkoodu kuba soo arooriye atakbiiru waatasbiixu cinda tacajub allahu akbartii uu odhanayay ama subxaana allahdii uu odhanayo shaksigu marka uu wax la yaabo qariibsado taas u maqlo ama uu arkaba marka ayna haddaba iyadoo dee dikri arrinkiisu ahaa isticmaalka loo isticmaalo tacajubkii bal taa wixii kuba yimi oo dee aan ka qaadanayna jawaaskeeda iyo bannaanideeda taas buu baabkeedii yahay wuxuuhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثnaa yaxya bnu صaalixin اlmisriyu can isxaaq bni yaxya اlkalbiyi qaala xadaثna الزهriي qaal أخbarana أbu سلمة بن cabd الرحمن أna أba هurayرaةa qaala samictu النabiya slى الlه عalيه وsلم yquul bal xadiidka inoo soo wado waa xadiida صaxiixa ku sugan walow dee isnaadkan imika halkan khaasatan intiisa hore زuhri iyo abu سلمة iyo abu هurayra maaha meel wax ka badan buu ku wariyey lafdiganna meel ahaan buu ku wariyey lafdi kale oo adigu dee kan uun ku dhowna meelo kale waa ku wariyey marka intaa dambe way wadaagsanayaan halkan hore ee imika ay yaxyo iyo isxaaq israaceen ayaan dee markaa ka duwan oo bal maalan oo xadiidka asalkiisa waa xadiida saxiixa baan leen oo saxiixa inoogu sugan bal labada saxiix kuba sugan dee meelo kala duwan ay kaba mid tahay kitaab almanaaqib iyo fadaa'il waayo fadli abubakar iyo cumar baa kuba sugan ee ay kuba soo arooriyaan xagga laakiin sanadkan aan hayno yaxya bnu saalix almisri kollay nuskhooyinka kitaabka qeyb bay dhacdayba qeyb waxaa dhacday alximsi halkan almisriyu bedelkeed ama almisri alximsiyu oo magaaladan ximse la yidhaaha suuriya kuba taalla ay nisbadu tahay kollayna kutubta taraajimta intii aan bale ay u suurto gashay inaan u laabmo waa taqriib tahdiib oo kale iyo labada tahdiib tahdiibu tahdiib iyo tahdiibulkamaal iyo may dhicin almisriyu may dhicine alximsiyudaa dhacday waana sida nuskhooyinka kitaabka qaarkood ee makhduudka aba kuba suganoo bal waxaan leenahay waa nin reer shaama oo balmaamatala reer ximse ah weeye aimo kala duwanna ay tawhiiqiyaan oo dee bukhaari iyo muslim iyo abu dawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja kutubtooda kuba sugan atbaacu taabiciintiina raggii ugu yaryaraa aduu kaba mida waa raggii ugu dambeeyey bal kuwaas dabaqada raggoodii ugu sii yaryaraa wala xafnu xajar cibaaradiisu saduuqaanay dhaafsanayn taasi waa ninka hore isagu dee saxiixana waa ku sugan yahay baan leenahay bal labada saxiixba halkanna waa ka inoogu sugan ama ninkan labaad ee isxaaq ibnu yaxya alkalbi isaguna waa nin reer ximsa horta marka halkan almisriyo nuskhooyinka qaarkood haba dhacdee bal waxaan leenahay kolley waa alximsiyo nimankani waa reer ximsa iyo reer sham isxaaqana waa saas oo kale oo waa reer ximse kolley alcawsiyuna waa kuba shuuroobay nisbadu waa inay reertaas suurtagala walow aanan jasmin ahayn waa nin kitaabkeennan adabulmufradna bukhaari waxbuu kaga wariyaa waa tan aan haynaba xagga saxiixana tacliiqaad baa dhacay waa istishaad markaa axaadiida uu xujaysanaya usuushaa kamuu warin ee tacalluq buu wax kagaba wariyo saas buu miisi ugaba cabiraa istashhada bihi الbukhaariyu fi صaxiix halkan waxbuu kaba wariyey laakiin halkaa dee waxyaalo kaleo cid kale warinaysa shaahid ahaan iyabuu usoo qaatay ama tacliiq buu kaba wariyey alxaafid ibnu xajar ninkan wuxuu kaba cabiro dabaqada ka horeysa atbaacu taabiciintuna laakiin kuwoodii dhexe isaga wuxuu kaba cabiraa saduuqa laakiin imaam weliba axaadiida zuhri aad u yaqaana oo dee uu tatabucay oo waxbuu kaba alifay uu kaba qoro maxamed ibnu yaxya duhri laba yidhaaho zuhriyaadkiisa wey ayaa wuxuu kaba cabiraa isagu inuu majhuur yahayoo sababtuna waxa weeyaan bal yaxya ibnu saalix mooye cid kale wax ka warrisa ma hayno bal xataa isaguna zuhri mooye malaa sheekh kaleu leeyahayna meesha ma taalo kutubu taraajim may soo naqlin sheekh kale oo uu leeyahay halkana raawi wuxuu leeyahay yaxya ibnu saalixune laakiin calaa kulli xaalin xadiidku dariiqan dariiqaan ahayn buu bukhaariyo muslim inooguba sugan yahay inta dambe a iskuba mid haba noqdo oo bal markaa waxa weeye ibnu xibbaanna nin uu hiqaadkiisa kuba sheegay laakiin yaxya un mooyaane cid kale wax kamay warin bal markaa barhkoodna sidaasay jahaalo uguba xukmiyeen waxaa la arkaa ninkii dee kutubu taraajim tatabuca ee waxyaalo aanay jazmin oon laba hubin oo dee kolley malaa hadday sugnaato jarxi weyn noqon lahaa haddaanu kaba dee toobad laydhaa waa ka dambeysay aanay jirinna way soo naqliyaan laakiin yuqaalu ama qiilay kusoo naqliyaan oo markaa waxaan u baahan waa baahni inaan taa sheego waayo kol haddaan dee waa in waa la yidhi un arrintu ay tahay inay wax kale ahayn calaa kulli xaal xadiidku can gayri dariiqihi buu inoogu sugnaaday marka wuxuu yihi abu hurayra samictu waxaan maqlay annabiya nebiga salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaal uu ku qowlayo baynamaa waqti raacin ku isagu xoolo la jooga ama raaci adhi fii kanami adhigiisii uu ku dhex sugan yahay waa shaksi raaciya oo dadkaa dee xoolaha ama adhiga raaca ayaa adhigiisiibuu dhex joogay waa ilaalinayay ayaa caddaa calayhi waxa kusoo dee soo weeraray oo dee bal maalan kusoo xadgudbay addi'bu yaygii yey fa akhada uu qaatay yeygii minhu shaatan waa min alghanami shaatan adhigiibuu neef adhi ah amane ayuu ka qaatay ninkiina raacigii waa la joogaayoo kama maqna fa dalabahu waxa raadsaday ka daba tegay baa alraaciyi raacigii lafdiga saxiixa waxaaba dhacay meelo duruqda xadiidka ama riwaayadkiisa meelaan fastanqadahu wey neefkiibuu ka soo riday neefkii uu qaatay buu kaba soo riday faltafata ilayha dibu ilayhi dibu oo kale xadiidka reer bani israa'iil akhbaartoodiina bukhaari waa ku soo arooriyaa taasi waa dadkii inaga inaga horeeyey arrin dhacday weeyaan oo dee kitaab marka la eego dikru bani israa'iilna waa ku soo arooriyaa bukhaari dee meelo kaleoo kala duwanna ha kuba soo arooriyo walow marka la eego kutubtan dalaa'ilu nubuwa dee qisooyin kuba dhow oo dhacay fii sadri lislaam iyo waqtigii rasuulka ilaahay dhacay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ay soo dhigtaan dee kutubta rasuulka ilaahay calaamaadkii nubuwadiisi iyo dalaa-ishiisi iyo taasi dhigtaa ay jirto oo dee qiso kale ah oo nin uhbaan laba odhanayo taa kuba islaamay qisadan mid ku dhow fa qaala wuxuu yidhi dee waana saxaabi oo dee rasuulka ilaahay buuba yimi qisadana ugaba warrame fa qaala wuxuu yidhi markaa yeygii baa xaggiisii soo dayay neefkiina wuu ka riday markaasuu yidhi man lahaa ayaa u sugnaaday maanta waad iga iga riday weeye risqi ilaahay isiiyey baad iga qaadaye man lahaa waa qanamkan iyo adhigan yaa u sugnaaday yowma sabuci dugaagga maalintiis oo maalin dee dadku intay marka la eega fidno weyni dhacdo waa tan markay fitantu dhacdo ruux xoolihiisii waa ka dhaqaaqaya naftiisii si uu laba badbaado oo cid waxaa xusuusanaysaa ma jirto haddaba maalintaa dee fitnooyinkaa waaweyni intay dhacaan ruux kasta naftiisa ay shuqliso ruux adhigiisii iyo xoolihiisii kala xusuusanayaana aanu jirin adhigi markaa uu noqdo cidlo iyo meel bahaladaa cid ka celisoo ka hor joogtaaba aanu jirin maalinta caynkaasa bal maanta haddaad adigu iga riday naafkii lays aan qaatay ama ladee risqa ilaahay si aad igaba riday yaa u sugnaaday yowma sabuuci sabca maalintiisa bal sabcu asalkiisa hore dee waaba bahalaha ama dugaagga oo laga yaabaa luqaadka ama curfiyada qaarkood inay xayawaanada qaarkood sida libaax oo kale iyo kuba khaas yeelaan macnuhu waxa weeyaan oo kalena laguma fasiray halkan yowma sabcina waabay yidhaaheen oy kuba dabdiyeene waa shidada iyo fitanta iyo argagaxa maalintiisa oo laysa laha aan u sugnaanin raacin hayri kolley alfaadaha saxiixa dhacay barhkood halkan barhkood sidan unbaa dhacay barhna yowma laysa laha raacin hayri oo yowma ziyaada maalinta aan raaci iyo xoolahan cid la joogtoon aan anig ahayniba aanay jirin macnaa fitan baa dhacaysa dadkii naftoodii bay la baxsanayaan xoolihii cid ilaalinaysaa maba jirto dee markaa markuu yeygii ama bahli ay la gooni noqdaan ayaa waxaa u noqday si wuxuu kii ilaalinayay raaciga ahaaba isagu yahay maalinta caynkaasa yaa u sugnaaday iyaa iga ridi weeyaan oo maalinta caynkaasee imanaysa taasuu yidhi faqaala naasu maxalu shaahidku intan dambe weeye dadkii baa waxay yidhaaheen waa dadkii majliska fadhiyey rasuulka ilaahay xadiidkiisan iyo arrinta qariibka uu ka warramay maqlay subxaan allah taas bay yidhaaheen subxaana allah bay yidhaaheen faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasobacna maxay u yidhaaheen maxalu shaahidku waatan rasuulka ilaahay majliskiisii baa lagaba yidhi arrinkan bay la yaabeen ay qariibsadeen dee markaasay cibaaradan marka hore dikri ahaan loola iman jiray bay tacajub ahaan ula yimaadeen oo madluulkii ay cibaaradaniina tusaysay ee ahaa in ilaahay tacdiimkii iyo tansiihii loola yimaado ayaa laga saaray oo waxa loolaba yimiba dee waxa weeyaan umuurtan ah istiqraab iyo tacajub taas baa loolaba yimi taasay yidhaaheen faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi fa innii anugu uuminu waan rumaynayaa bidaalika arrinkaas oo dee maaha war sheeko iyo dee waxa weeyaan wax aan raad lahayn oo lagu sheekaysto khuraafaada ma aha waa wax xaqiiqo ah waaqicah isaga waxyi buu ku ogaaday marka anigu horta waan rumaynaya ana anigu arrinkaa waan rumaysan oo wax dhaco waaqaca wa abubakrin wa cumaru aniga iyo wa abubakrin kolley anaadan waxaa meesha keentay uun si cadafkani u yimaado waa abubakrin wa cumar waayo damiirkaas damiirkaa rafce ah ayaa wax lagu cadfayaayo aan munfasilka marka hore ahayna haddaba waa si cadafku u ansaxe aniga iyo abubakrin iyo cumar waanu rumaynaynaa taas buu yidhi marka bal xadiidka dhinac wixii uu sheekhu tarjamada u dhigtay ee uu soo dariishaday way inoogu sugan yihiinoo waa subxaana allah dan la odhanayo iyadoo asalkoodu dikri ahaa xusid ilaahi ahaan looga jeedin markaa xusid eh waxaa looga jeedaa istiqraabkan iyo tacajubkan yaho markaa madluulkii dikrigani lahaabaa laga saaray oo wax kalaa loo isticmaalay dee kolleyna waa arrinkan waxa weeyaan aada u qariibkaa iyo haddana cadamadii ilaahiye inuu bal maalan umuna tansihiisii kaamilka ayaa la xusuustay une laakiin wixii dee dikri ahaan loolaba iman jiray ama dikri ahaantii loolaba iman jiray baa meesha kaba baxday taasi waa midota asalka kolley halkan un maahee dee axaadiid kala duwan oo rasuulkii ilaahay naftiisa uu isagu isticmaalay tan dad kalea isticmaalay saxaabadii baa isticmaashay baa inooguba sugan abu hurayrahan xadiidka warinaya ayaa xadiid kale uu leeyahay rasuulka ilaahay maalin meel uu kulaba kulmay oo uu la socdo markii dambena rasuulka ilaahay oon ogeynun uu dee waxa weeyaan ka laabmay uun si qarsoodi ah mar dambe uu kuba soo noqday uu janaabaysnaayo markaa muu maydhan rasuulka ilaahay markuu weydiiyu yihi xaggeed kuba maqnayd abaa hurayro ayaa wuxuu yihi dee waan janaabaysnaayo waxaan nacay inaan markaas saa kuula socdo ama kula fadhiistaano xaaladaydu taa tahay rasuulka ilaahay muxuu yihi subxaana allah ina almu'mina laa yanjus rasuulka ilaahay baaba yidhi allahu akbarna taasi way jirtay axaadiid kalena way jirtaayo bal markaa waxaan leenahay istiqraab ahaan iyo tacajub ahaan xataa imaamu nawisawna tarjamu kitaabka adkaar uba dhigtee haddii loolaba yimaado oo waxa weeyaan dee taas waa asalkeedu kuwan weeye waa shay jaa-isa markaa shay jaa-isa weeye dee arrintan kalena in ana fa innii uuminu bidalika ana wa abubakr wa cumarna xadiidka duruqdiisa qaarkood waxaa dhacay wamaa humaa biyow sanma wey ay joogin markaa abubakar iyo cumar marka waa yaqiintooda aada iyo aada u sarraysay oo rasuulka ilaahay baa iyagii u qiray inaanay iyagu qariibsadeentan aanay la yaabeenee kol haddii rasuulka ilaahay ka warramay markiiba ay yaqiinsanayeen oo ay xaqiiqsanayeen oo ictiqaadinayeen oo iyagoon jooginba may fadhiin halkaasi ayaa rasuulka ilaahay mansiladooda u qoraybo waa dee fadli weyn oo bal iyagu ay leeyihiin taas iyo waxa weeye dee arrintan yay inuu hadlana ilaahay subxaanaه watacaala wax ku culus ma aha way dhacday tan dee waa ta aan leenahay xataa waqtigii islaamkaba ama rasuulkii ilaahay waqtiyadaa laba soo diray iyadoo dalaa'ilu nubuwa ay kaba mid tahay ayaa qisooyin sidaasa oo kutubtaa dalaa-isha iyay nooguba sugan ay jirtaayo kaba mid ahayd iyadoo nin hoban ibnu aws la idhaaho kollay qisada islaamkiisa waa la arkaa ibnu kahiir bidaayihiisa waa ku soo arooriyaa marka uu dalaa-isha joogo xaafid ibnu xajar dee markuu xadiidkan sharxayo meelaha qaarkood waa kuba soo arooriya dee kutubta dalaa-il nubuwe bayhaqi iyo keyrkiina way soo naqliyaane ninkaasoo xoolihiisii dhex jooga ama arigiisii dhex jooga ayaa yaysan oo kale ayaa neef ugaba qaatay isagiina uu kada dee kamuu hadhayne neefkii buu kaba soo riday markaasuu markuu ku qayliye neefkii uu dhigay baa yeygii waxa saa soo aroortay uu yidhiba waman lahaa yowma tashtaqilu canhaaba oo maalinta aad kaba shuqloomayso ee cid kastaaba ay iska iloobayso cid ilaalinaysaaba aanay jirin yaa u sugnaaday oo markaasuu raaciya tamnacunii risqan rasaqaniihi llahu waxaad ii diidaysaad iga hor joogsatay risqi ilaahay iguba arsaaqay isagii baa intuu gacmi iskuba dhuftay ayaa wuxuu yidhi maan arag wax arrinkan kala yaab badan mayayba hadlayaa inay dadkuba halkan bukhaari iyo muslim baa adibun yatakalam taas bay yidhaaheen markaan subxaan allah raaciye mayayba hadlaya taasay yidhaaheen iyagoo qariibsadeen markaasaa wuxuu iyaygaasi acjabu min hada hada rasuulu llahi bayna nakhalaati yadcuu ila allah waxaa ka la yaab badan halkaa waxaa jooga rasuulkii ilaahayo waa dee madiine dhexdeed waa dhirtaa timirtaa dhexoo dadka uba yeedhayo arrinkaas ayuu maqlay dee kolley waqaa'ic kale oo shabahaysaana way jirtaa markii uu taa yidhi ui waxaa ka la yaab badan ba adigo adiga halkan jooga waxyaalahan kuba shuqlan rasuulka ilaahayna waa lasoo diray uu soo baxo waa kan bayna dakhalaad dadka ilaahay uguba yeedhaya ayuu halkii kaba yimi oo rasuulka ilaahay buu uba yimi oo arrintiina u warramay waanu islaamayba bal waa qiso taas oo dee kutubta aan sheegaya inooguba soo aroorto dhacday bal kuwo kaleo dee waxyaalo kalaamkoodiina dee hadday doonaan sanadku yaanu xoog badnaaninba soo arooray waqtiyadaasna aclaamtii nubuwada laguma tirinayaana way jireeno bal waa umuuraha inooguba sugan xadaثana adamu qaala xadaثana shucbatu can اlacmashi qaala samictu sacd bna cubaydata yuxadiثu can abi cabdالرaحman الsulamiyi can caliyi radia الlahu canhu qaala anahu qaal bal xagga sanadka sacd dee inta hore waa dad aan soo aragnay saddexda hore sacd ibnu cubaydatana waa nin kunyadiisana abu xamse la idhaah reer kuufa ah oo hiqo ah oo taabici dhexo ah abu cabdiraxmaan isulamigana inantiisuu qabay sheekha u ah xadiidka uu kaba warinayo dee markaa waa sihrigiisa abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan marka xagga reerka waa isla mid oo labadaba asulamiyu bay nisbadaas baa u timaada waana isla degaan dee qaraabadan kalena way kaba dhaxaysaa ama dee tan musaaharadan abu cabdiraxmaan asulamiina waa nin aada u qiimo badnaa oo taabici weyn ah aabihii ina oo ismagaciisa cabdullahi ibnu xabiib baa la idhaha laakiin kunyadiisuu looga aqoon badan yahay kunyadiisuu kaga shuurowsan yahay xagga magaciisa aabihiina صaxaabi weeye xabiib ibn rubaycata صaaabi suxbaa uba sugnaatay waa nin muqri ahaa oo dadkii quraada ahaa ee dee bal maalan صaxaabadii waa cusmaan iyo cali iyo qur'aanka aada ugaba bartay isaguna sanado badan badan badan oo casharada ama toddobaatan ku dhow dadka barayay u fadhiistay waana dadkii wariye xadiidkii e khayrakum man tacalama alqur'aana wacallamahu lahaa waa kaa xadiidkaasi halkan i fadhiisiyay waa halkii uu masjidka dadka qur-aanka kuba beri jiray dadkaasuu kaba mid ahay bal waxa weeye waataa waa nin taabici weyn ahoo dee taabiciintii waaweyneed aabihina waa saxaabi o hiqo oo aada u itqaan badan abu cabdiraxmaan isulami cabdullaahi ibnu xabiib kunyadiisan iyo nisbadan buu aada mashhuur uguba yahay labadooduba rijaasha kutubta lixda aba weeye kollay nin kalaa jirta ay kunyo iyo nisbo wadaagsadeen abu cabdiraxmaan isulami ee laakiin qarriya u dhaxeeya oo dee waxaa laga yaabaa saddex boqoloo sanoodin ku dhowey inay uba dhaxayso walow isaguna magacan iyo nisbadan uu wato waana nin dee kollay muarikhii suufiyada weeye dabaqaadka suufiyada iyo kitaab kollay usluubka iyo dariiqa uu maray culimmadu kollay ay aada u diideen oo xagga tafsiirka oo xaqaa'iqo tafsiir la yidhaa iyo kutubtaas laba waxa weeye dee malaa kitaab arbiciin oo laakiin jaanibka kale uu laba qasaya axaadiid kuba soo aroortayna waa leeyahay oo dee isaguna kutubta kiisa qaar weyna soo gaadheen abu cabdiraxmaan islamiya laakiin de ruuxii aan dabaqaad aqoon unbaa ishtiba kuba iman karaa laba nin oo saddex boqol oo sandood in dhowi ay u dhaxaysa in ku dhowi ruuxii inuu dee halkay ka kala gelayaan masaaniida ama meelaha kala garanayay ee ishtibaah iyo irtibaasugama imanayeen wuxuu yidhaha dabcan caliyin radia allahu canhu qaala kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxua fii janaazatin waa shaksi dhintay ayuu janaazadii baqiic baa la joogay ayuu kuba sugnaa faakhada wuxuu qaatay rasuulka ilaahi shay-an shay ayuu qaatay macnaa ul yaroo gacanta ku hayay weeye miqsalo sida abu daawuud kuba sugan fajacala wuxuu bilaabuu gudagalay yankutu bihi inuu ku dhufdhufanayo alard fi lardi dhulka oo macnaa ushii ama cuudkii gacantiisa ku sugnaa ayuu dhulka sidaa ugu garaacayay ugu dhufdhufanaya sida ruuxu markuu fikirayo wax ka fikirayo ficilka uu laba yimaado weeyo waa fooraray qabri baa la joogaa ruux baa la aasayaa dee waana arrin weyn weeyaan oo ruux kastana masiirkiisa ah oo ay tahay dadku waqtiga caynkaasana bal dee ruuxan iyo isaga naftiisiiya inuu kuba fikiree rasuulka ilaahay ushii buu dhulka sidaa ula dhacayay isagoo sida ruuxu fikiraya uu yeelo fa akhada shayan fajacala yankutu bihi fi lard nagtiguna waxa weeyaan un waa darbiga ama dhufashada dee wax saas wax loogu dhufdhufta ayuu noqonayaa nagtigu yankutu bihi faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ma minkum idinka idinka mid maaha min axadin axad mintaa dambe kolley waa nakiro siyaaq nafi dhacday cumuum bay faa'iideysaa cumuumkaa si loo sii adkeeyo oo dee weliba meesha nas iyo wax cad ku noqotoon daahirun aan ahayn ayaa loolaba yimaadaa loo siyaadiyaayo ma jiro axad idinka idinka mid ah ilaa uu jiro qad kutiba waa la qoray maqcaduhu meesha uu ka degayo min annaari naar iyo wa maqcaduhu meesha uu ka fadhiisanayo min aljannati janna waa la qoray macnaa ruux kastoo idinka idinka mid ah dee adduunyadii inaga way naga qarsoontahay caaqibadu waxay noqonaysa ilaah baa og laakiin intaanu adduunkanba iman ayaa inuu shaqi yahay iyo inuu saciid yahay naar inuu gelayo iyo inuu janno gelayo loo qoray oo waxa hore loo qoray weeye saasaa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaaluu waxay yidhaaheen dadkii markaa la joogay baa yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow afalaa natakilu kol haddii dee jannada iyo naarba ruuxa wixii uu masiirkiisu yahay wax hore loo qoroo la dhammeeyey uu yahay miyaanaan cuskanahayn oonaan isku halaynaynun calaa kitaabinaa waa waxaa naloo qoray kitaabka iyagaa naloo qoray oo wanadacu aanaan ka tegayn alcamala camalka macnaha haddaba kol haddii dee uu qorantay waa arrintu arrin hore loo qoray ay tahay maxaa camalkani yahay maxaa dee ruuxan waatan aan daarayno shaqo iyo camal aan laba imanayno maanu iska daynaba camalkaa faraa ka qaadna annagoo wixii dee naloo qoray hore naloogu qoray uun sugayno oo kaasun cuskanayno oo ictimaadsanayna qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh icmaluu camal fala oo camalkii la kaalaya fakullun shaksi kastaaba muyasarun waxaa loo sahloo loo fudaydiyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray wixii isaga loo abuuray ee ama janno iyo naara ayaa camalkii lagu gaadhayay loo dhib yareeyo loo sahlo kaasaa u fududaanaya qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahi isagoo saatii bayaaminaya amaa man shaksigii kaana aali min ahli sacaadati sacaadada ehelkeed dadkaa dee sacaada ay u sabaqday saciidka ehlu jannaha magaca janno loo qoray fasayuyasaru waxaa loo dhib yaraynayaa loo fudaydinayaa licamali sacaadati camalka sacaadada wa ama licamali ahli sacaadati markaa weeye wa ama man kaana ruuxii isagu ahaadee min ahli shaqaawati shaqaawada ehelkeed ee dee shaqi ah ay u sabaqday inuu ahlu naar yahay fasayuyasaru waxaa loo dhib yaraynayaa loo sahlayaa licamali shaqaawati ay licamali ahli shaqaawati dadkaa shaqaawada u ehelkaa ahlu naarkaa camalkii ay la imanayeenoo waa camalkii naar lagu tegaye kaasaa u fududaanaya oo u sahlanaanaya uma qara'a rasuulka ilaahay wuxuu aqriyey faama man acdaa waataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasirhu lilyusra aayaddaas buu aqriyey iyo aayado ka dambaysa bal in kolley xadiidku waa xadiid weyn oo axaadiistii rasuulka ilaahay kaba mida qadarki iyo umuuraha kuba tacalluqsanaa waxa weeyaan ama umuurahaasna kuba tacalluqsan rasuulka ilaahayna inoogu caddaynayo arrinku inaanu ahayn uun wax ilaahay subxaanah wa tacaala imika bilaabaye cilmigiisii azaliga ahaa inay wax kusii sabqeen oo dadku intaana iman aanu abuurinba waxay la iman doonaan iyo waxay mudan doonaan iyo halkay geli doonaanba uu sii qoray waxaa kaloo ka dambaysa sida dee xadiidkii ibnu mascuud aan kuba aragnayna markaa uu ilmuhu calool galee uu waqtigii ruuxda la gelinaye lagu afuufayay uu gaadhana in malag uu qorayaba umuuro ay kaba mid tahay shaqi inuu yahay iyo inuu saciid yahay ee arrinku wax marka dambe uu camal la yimaado oo camalkaas uu kuba dhinto in halkaasun wax loogu qorayo arrintu inaanay ahayn waxaa kaloo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inoo sheegay ee ruuxu oo halkan ah inaanu ruuxu isagoo le kolley wixii dhacay lay koladii hore layguba qoray oo wuxuu waqti wax imika laga faaruqay iyo wax imika la bilaabaya aanu ahayn dee kolley waan la kulmayaa un wixii lay qoray camalba uma baahni oo dee arrinkaas waa wax innaga inaga qarsoon waxay saabiqadu ahayd caaqibadu waxay noqon doontaana way naga qarsoon tahay ee innaga maxayna saaran waxbaa layna faray inaan wixii laba nimaadno walow waxaan ay amaaraad iyo calaamaad yihiin sida rasuulka xadiidka inooguba sheegay oo ruuxii kastaba waxaa masiirkiisu iyo camalkeedii iyo dariiqeedii uu marayo loo sahlayo oo arrinkani wuxuu laga mid yahay oo waxyaalihii la socdaya bal ruuxa risqigiisu isaguba waa mafruuqun minhu wey waa wax la dhameeyey laga faaruqay intaanu adduunyo imanna lasii qoray markii uu caloosha galay ee waktigaasna ruuxda lagu afuufayeyna umuurihii la qoray risqigiisa kaba mid aha risqigii kolleyna wixii risqigiisuha ilaa uu dhammaysto ma dhimanayo haddana dee dadka agtooda tan unbay tan u xujaystaani dadka agtooda taasi ma keenaysa inuu yidhaaho dee kole dee risqigaygii uu ii qoran yahay kolley aan helayo maxaan kaba shaqaysanayaa maxaan u kalahayaa waan iska jiifayaa nina ma odhanayo tanna tii bay laba mid tahay oo saa dee bal matalan risqigii oo isba lasii qoray haddana ruuxii asbaabtii iyo musababaadkeedii waa wax dee waxa weeyaan lalaba imanayo ilaahayna iskuba xidhe uu sababkii ilaalinayo la imanayo u soconayo oo kan ha-ay ayuunbay tanna la mid tahay laakiin maxaa dadka dhacda inay tan ay hadalkan qadarkaa xujaystaan laakiin risqi markay noqoto kii xataa qadarkaa xujaysanayay haddii uu bal matalan shaqadiisii kama fadhiisanayo ruux shaqadiisii iska daayo faraha ka qaado oo yidhi dee wixii lay qoray waan helayaa ma anigu maba dhacayan waxay odhanayaan risqiga waa loo socdaa iyo sabab baa lala yimaadaa iyo waxyaalo ayay odhanayaan iyo xagla laaban dee xoolo kuma yimaadaan iyo waxyaalo waa kii ada halkan diin ahaan tan uxujaysanaye camalkii iska daaya iyo tanna jaanibkaa la imanaya waxaa kaloo la mid ah ajalku ruuxu waqtigii loo qoray ma dhaafayo haddana markanuu xanuunsaday iyadoonu saacaddiisii ka soo horreyneyn kana dambayneyn markanuu xanuunsado waa tan tadaawiga iyo istaweyntii asbaabtii lala imanayo umuurahani waa isla baab innagu wixii qarsoonaaye saabiqadii war uma hayno laakiin asbaab baa layna faray asbaabtana musababaad ka dhasha ayaa jira mee ku xidhan baa jira oo ruuxu inuu sababtii la yimaado umuuraha kalena waa wax kaba qarsoone aanu taa ictimaadsan oonu xujaysanay isaga wixii karaankiisii laba yimaado dee arrinkan kale rasuulka ilaahayna waa inoo sheegayoo xaggan ruuxii ahla sacaade ahaana in camalkaa loo dhib yaraynayo kii shaqaawad ahaana dee camalkii ahla shaqaawaa loo dhib yaraynayo bal taasba weeye waa xadiidkan baabku wuxuu baabaysnaa baab qowlirajuli cinda tacajubi subxaana allah xadiidkana inooguma sugna wax tacajuboo halkan oo subxaana allah laba yidhi bal way iska jirtaa horena meelo waan usoo aragnay saxiixana way dhacdaa bukhaari isagoo tarjamo dhigtay oo xadiidkan uu soo arooriyey aanu tarjamadii wixii dee shaahidka u ahaa ama aanu lababa socon laakiin waxaa dhacda kuwa horena waan soo sheegnaybe inuu ishaarayo xadiidka duruqdiisa kale iyo riwaayaadka uu leeyahay riwaayo kaba mid oo arrintani ay kuba soo aroortay oo kolkoltaasi way dhacdaa saxiixana way dhacdaa halkanna waxbaan kuba soo marnay xadiidkana bukhaari aad buu usoo celceliyaayo tafsiir markuu joogo suuratuleyl oo kale malaa dhowr tarjamo isdaba socda waa ku keenaa ee meelo kale oo kitaabulqadar iyo meelo kale ku soo arooriyeyna way jiraan markaa imay suurtogelin inaan duruqdiisii khaasatan saxiixa inuu ku lahaa iyo alfaadihiisii aan tatabuco bal lafdigan subxaana allah inuu meel ku soo aroorayo in kale bal taasoo balo anag haddaan waqti u helo aan inta khaasatan uu bukhaari kagaba jiro uun kuwa kale way yar hawl badnaan karaane aan yar hubsan doono haddii bal meel unu kuba soo arooray halkan inooguma sugnan arrinta kale jirtana kitaabuladab oo saxiixa kaba mida uu xadiidka ku soo arooriyey xadiid kaleo ka horreeyey tarjamo kaleo ka horreeyeyna way jirtay umuu tarjamaysan subxaana allah iyadoo hadda adabka tacajubka iyo subxaana allahdu ay tarjamo kuba lahaayeen ee isaga wuxuu u dhigtay kitaabuladab oo xadiidka uu ku soo arooriyey oo kitaabka adabka uma jeeda aladabulmufrade waa kitaabuladabka la socda saxiixa baaburajuli yankutu shay-an biyadihi fi lardi cibaaradaasay hayd oo isaga tani lamay socono waa bal shaksi dhulka wax saa ugu dhufdhufanaya tarjamo ka horreysayna way jirtoo ku xigtayno bamnaka man nakata alcuuda fi lmaai waltiin xafn xajar baana wuxuu kaba dhigaa fiqiga tarjamada laga faa'iidaysanaya inay tahay arrinka caynkano hadday dhacdo ruux waa fadhiyaa meel col buu haystaa ma wax saasuu dhulka ugu dhufdhufanayaa arrinkaasi dee ma aha cabadkii madmuumka ahaa maaha waayo ruuxa fikirayo kolkol eecaaqilka ruux caaqila fikiraya markuu wax kuba fikiraya waa arrin kaba dhacda marka taa laguma tirinayo inuu cabas iyo ciyaar iyo macno la-aan ruux wax dee xarako aan faa'iido lahayn oo dee ruuxu aan wax faa'iidooy leedahay uu la imanayo cabasa inuu yahay laguma tirinayo waa inta tarjamada marka cunwaanka kale aan eegno ee saxiixa ugu suganya lagama faa'iidaysanaya laakiin dee qeyd buu ku qaydaayo oo dee marka ay wuxuu yahay waxaan uu dee wax ku dhufdhufanaya shaygan raadayntiisa iyo taaiirkiisu mid aan wax yeelayn hadduu yahay weeye oo imaka dee ulidhul waxma yeelaysa hadday doonto ha yar qodqodaba taas laakiin hadday dhacdo shay fasaad ka dhalanayuu wataa imaka ul buu wataayo kitaabkiisa buu ku dhufdhufanaya waraaqida loolin karaa waa cabadtaas fasaad ba iman isagu wuxuu cibaaradu ka cabiro ahayd midibaabu haysaayoo khashabadii gurigiisa ayuu san ugu taagtaagayaa isagoo le waan fikirayaa taas oo kale fasaad baa ka iman kara taas iyada cabad bay noqonaysaa iyo waxaa dee fasaad kaba iman karo laakiin markaan wuxuu taaiir iyo san oo kale aan dhibkee aanu dhib keenahayn haddii ruuxii dee saas oo kale uu sameeyo lama odhanayo waa dee ruuxani ama caaqil maaha ama cabas madmuuma ayuu laba yimi arrinkan laguma tirinayo cabas madmuum waa fiqiga ay ka qaateen tarjamadu marka tan inoo taala aanayna taa ay tahay ba baabu masxi lardi bilyad aayadda qayb ba harsaha waan aqrinay baabu masxi lardi bilyadi waa gacantii oo dhulka la mariyo masixitaankii dhulka la masaxayey gacan saa loogu masaxayey fartaa wixii kuba yimi waa rasuulka ilaahay afcaashiisii salawaat ullaahi wasalaamu aleyh wax kaba mida umuur iyo idaax buu laba imanayay masxigii kolkol wuxuu noqonayaa dee ruuxii macalimkaaba arday markuu wax fahamsiinayo waa la arkaa wasaa'il kala duwan buu isticmaalo ta alwasaa'il atacliimiya ay yidhaahaan waxay soo dhoweysaa fahamkii oo shaygii dee hadduu doono macno ahaan marka wax maxsuusa laga dhigo ruuxii fahamkii baa usoo dhowaanaya waxyaalo dee kolley tarbiya ahaan baa la og yahayoo dee loona ihtimaamo dadkaas marka la eego xaggii tacliimta rasuulka ilaahayna wasaa'il kala duwan uu jaanibkaa u isticmaalay way jireen bal imaka tan waa shay idaaxiya waxbuu isticmaalayay ee bal waa wixii kuba yima xadiidkaan arki doonaan xadaثna mحamed بn عubayd الlahi qal xadaثna cabdالcaزiiز بn mحamedi waa darawardi an usayd bn abi an asid bn abi asidin usayd bn abi usayd baa i taala kolleyna maan hubsamad wey waa asid bn abi asid weeye can umihi qaala qultu labi qataadata ma laka laa tuxadiثu can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm kama yuxadiثu canhu الnaas oo bal horta ninkanin magacyadan usayd iyo asid labaduba kurwaada way ku badan yihiin way ku badan yihiin kol kolna kutubtan almu'talif walmukhtalifa yidhaahaan way kala saaraan oo way kala dabdiyaan dee kutubta taraajimtuna oo dee waa kol kol bay isku dayaan inay xasriyaan bal taa ruwaadii si guudba barhkood kuwaa waasaca oo dhami in waxaan filaya alfiyada ciraaqisa kuma in alfiyada suudiya zawaa-idda ay leedahayna iyadana kol kol buu tiriyaa majmuuco waa jaanibka usayd ayuu tiriyaa markuu usayd tiriyo jaanibkaas ayuu ka dhigaa wixii dee intaa uu tiriyey aan ahayn inay asiid kuba imanayaan waa baabka muctarifkii mukht mukhtalifka oo dee uu dheereeya bal isaga kuwa bilaabaa muctarifkii mukhtalifka oo boqol iyo ziyaado bayd ah usayd bidami wabitaskiri ibnu abi abiljadcaai walxudayri taas buu wadaayo oo wuxuu tiriyaa wixii usayd la odhanayey inuu abiljadcu ka bilaabo usayd ibnu xudayro taasu e adugu markuu waxoogaa tiriyo ayuu jaanibkan kale obaad moodo inuu ka badan yahay ayuu sheegaa ee kutubta taraajimtuna labada tarjamay israaciyeen horta asiidkay horreysiiyeen oo dee way dabd marka dambena usaydkay uba galaan oo kutubta taraajimta oo kale bal waxaa la ninkan horta waa asiid magaciisii usayd maahan taasi iyadu waa mid in kunyadiisa abu saciid bay kaba dhigeen oo almadiniy aabihii magaciisan haddaba ine waa kunye abu ibn abi asiid baan idhi isna usayd maaho de waa isagii baa loogu kunyooday waa abi asiid aabihii inankiisiiye magaciisa yaziid bay soo naqliyeen in la idhaah oo aabbaha magaciisa yaziid baa la idhaah waa nin dadkii atbaacu taabiciin mee taabiciinta ugu dambeeyey ah oo khaamisu kaba dhiga kitaabkeenan aladab lmufradna waa ku sugan yahay asxaabu sunan alarbacna waxway kaba wariyaan laakiin labada saxiix kuma sugna balay rag kale ay kolkol kala soocaan barhkoodna ay isku mid ka dhigeenna waaba jiraaye bal isagaan eegaynaa taasi iyadu waa mid hooyadii imika halkan ayuu ka warinayaa kutubta taraajimta way sheegeen aabihii iyo hooyadiiba inuu ka wariyo ee laakiin arrinta jirtaa waxa weeye halkanay ummihii inoogu soo aroortay mooyaane hadday tahay xaafid ibnu xajar taqriibu tahdiib iyo tahdiibu tahdiib iyo mizi hadday tahay tahdiibulkamaal iyo hooyadan lama sheegin oo may soo naqlin manaa waxaan leeyahay may soo naqlin halkan hore markay isaga qabanayeen hooyadii way sheegeen wixii aan taqriib ahayn kitaabka taqriibna haba yaraado ee arrin uu la dheeriyaa jirta labadii kitaabee asalladiisa ay kala waaweynaa tahdiibu tahdiib iyo tahdiibulkamaalo baab dheer oo kuwa aada u faa'iido badan oo kuwa kale dee aada u koobnaa oo uu ragga markuu joogana mubhabaad buu baab soo dhigtaa marka meelihii ay soo arortay magacyadiibuu tirinaya imika asiidoo kale markuu soo gaadho ayuu can ummihida soo qaadaya hooyadiibuu magacaabaya raggana waa saasoo kale halkaa asal ahaan dikri kumaba laha iyaduna dee labadii tahdiib oo ka koobnaana iyaduna dikri kuma laho bal haweeney la tarjameeyey oo kutubta intaa leeg tarjamo kule haweeneydani ma aha arrin kalea jirto nin kaleo usayd ibn asid ibn abi asid intay yidhaaheen can ummihi oo min almubaayacaat asaxaabiya lakiin ninkaasi abu da-uud umu ku suganya waa nin kale wala xaafid uu yidhaaho labadoodu waa isla mid waa nin kale kaastay dee mizi ay u kala saareen bal waxaan leenahay hooyadan tarjamo kuma laha kutubta aan sheegayo saa daraaddeed buu albani xadiidka intuu adabulmufrad daciifkeeda kuba soo arooriyo uu yidhaahaa umu asidin laa tucraf laakiin maxaa jirta xadiidka inoo soo socda waa xadiidka saxiixo mutawaatira dariiqan maaha duruub kaloo badan bal waa mutawaatir waa axaadiid kuwii u hersareeyey ayuu noqonaya khaasatan laftigiisa aan tilmaami doono marka dambe ee ahaa man kadaba caleyhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waa xadiid casharaat asaxaaba ay wariyeen iska daa dadkii kaleo asalkiisu waa mutawaatire laakiin sanadkan baan leenahay hooyadii intaa wax dhaafsan oo ayda aimmadii sheegeen ma jirto waxay tihi qaalat qultu liabi qataadataan ku idhi abu qataada waa saxaabigii jaliilka ahaa ee farisi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam ee ansaareed xagga kutubta waxaa ugu sugan haweeney ka warinayso kabsho laba yidhaaho oo inankiisu qabay taas iyada taasi waa wax la garanayo waa taabiciyad baa barhkood dee adigu waa taabiciyad baan leenahay laakiin tan oo kale dikri kale iyadna ma laha abu qataada dadkaa ka warinaya waxaan ku idhi bay tihi maalaka waxaa kuu sugnaaday muxuuyo laa tuxadiu aanad warramayn can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi aandugaba warramayn kamaa yuxadiu nnaasu canhu nnaasu saanay dadka kaleba waa taa axaadiid badan ay ka sheegayaan adigu saxaabigaasaa tahi rasuulka ilaahi laasimay ee haddana maxaa dhacay in axaadiiadaada rasuulka ilaahi ka sheegaysa ay yaraata ama aanay jirinba si ay dadkaa kaleba ugaba warramayaan faqaala abu qataadata ayaa wuxuu yihi samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay xaalu ku qowlayo man kadaba calaya ruuxa igu been abuurtaa aniga ee waxaanan odhan yidhaah rasuulka ilaahay baa yidhi falyusahil ha sahlo oo ha diyaariyo weeyaan oo dee hau fuda dee ha sahlo aw lijambihi dhinaciisa madjacan min annaari meel uu ka jiifsado naar oo ruux eeg dee markaa gobol iyo firaash ku ool ee aada meel dhulo aada seexanayso in dhagaxii iyo wixii kumudilaayaabaa gacanta la mariyaayo waa la isku sibaa soo maaho gacantii weeye waa taas marka waxa weeyaan ruuxu ha diyaarsado wey sii faryatakhidin bay laba mid tahay oo saa ruuxu markuu doonaya inuu jiibsado meel aanu gogol iyo waxyaale dee dhagax iyo waxyaalele ama aanu isku sinayn gacantiisa uu ugu simo ugu hagaajiyo si aan dhinaciisa wax mudo iyo wax dee bal matalan taasi aanay meeshii aanay uba iman sidaas oo kale meel uu ka jiibsado naar ha diyaarsado weeyaano dee ha isku sintoo ha diyaarsado taas rasuulka ilaahi la hanqalay xadiidka waxaan leenahay asalkiisa waa kaa mutawaatirka lafdigii dee badnaano wuxuu man kadaba calaya mutacamidan falyatakid maqcadahu min annar waana isla macno uun sanadkun baan kasoo yar hadalnay haddaba markaa muxuu leeyahy rasuulka ilaahay saasuu yidhi dee waxaa dhici karta inaan waxyaalo kol kol aanun hubin sheego marka xadiidkan baa ah ka aniga i joojinaya ee iga manceeya inaan waxyaalo badan rasuulka ilaahay kaba sheeg sheego maxalushaahidkuna waa alkee xadiidka oo baabka تrjamadii وaجacala wuxuu guda galay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم yaqulu dalika inuu xadiidkan tan ku qowlayo man kadaba calaya wayamsaxu uu masaxaya alarda biyadi macnaa falyusahilkii buu fasirayay rasuulka ilaahay markan uu lahaa man kadaba calaya mutacamidan ku hadlayay dhulkii dee isaga halkii uu joogay ayuu gacantiisa waa iibax daraaddeed caddayn daraaddeed ayuu gacantiisa saa ugu masaxayay oo ugu sinsimayay dhulkii bal taas si dee ruuxa doonaya inuu meel jiifsado on wax gobadh uu dhigtaiyo waxaan haysanin sida uu yeelo oo kale tib uu yeelayo macnaa qowlkiisan iyo ficilkiisan baa wada socday maxalushaahidkuna wayamsaxu larda biyadihi weeye ee waana umuuraha taswiyada waxaan leenahy waa wasaa'il ama wasiilo idaaxu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh lama yimi bal markaas weeye xadiidkuna in deetuu inoo tilmaamayo nain dee waa kolley waa macnahan asalkee weyn oo ah digniin laysagaba digayo inuu ruuxu waxaanu hubin waxaanu dee shaki kaga jiro rasuulka ilaahay inuu u tiiriyo taas inuu iskaba ilaaliyo hadduu xadiid rasuulka ilaahay u tiirinayo bal uu iskaba hubsado a ee imadu soo gaadheenba xadiidku hadduu daciif yahay oo kale hadduu sanadkiisa ku warinayo waa warin karaa e waana sanadkii kol haddii uu sheegayna iyada wax kale oo dee iyo usluub la odhanayo bedel ma jirtay haddii aanu xadiidka isnaadkiisa ku warinayn xadiidkuna daciif yahay yaanu jasminin oonu odhanayn qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam siiqata tamriid ha ku wariyo ruwiya can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam warada canhu balaganaa canhu siiqooyinka caynkaasa ee siiqata tamriid ay dhahaan taas ha ku wariyo marka waxay ceeb bay ku tiri ama foolxumo xadiidkoo صaxiixa in siiqata tamriid lagu wariyo la yidhaha ruwiya can nebiyi warada canhu xadiidkoo daciifa in siiqo jasmi lagu wariyo oo qaala rasuul llahi la yidhaha labadooduba ma toosnay dhahaan kolleyna laakiin dee fuqaha iyo muxadisiinba labada dhinacba way kaba dhaceen imaam nawowina waa arrin uu kutubtiisa kusoo qaado bal uu kula xisaabtamo markuu sharxulmuhadab joogo saaxib almuhadab axaadiida ama qaacidada caynkan iyo daabidka caynkane laakiin bal waa usluubka dee ruuxu haddii xadiidkii daciif yahayna yaan la jasminin kol haddaan sanad lagu warinahayn markan sanadka lagu warinayo iyada dee sanadkii baa taa laga hadlayo marka haddii uu saxiix ama xasan yahayna siiqata tamriid yaan lagu warinaya hala jasmiyo ha laba gooyo bal markaa tanba weeyo dee waa iyada jaanibka taxdiirkaas iyo waxyaalaha kolkol la maqlaye la hubin in la iska hubsado oon rasuulka ilaahay loo tiirin bal waay baabulkhadfi finiinka baabkiisii weeye khadfigu waa dee arrinkan aan naqaano labada sabaaboo laysu geeyo dhagax iyo wax ama quruurux la qaatay wax lagu finiino khadfi taas baa la yidhaah ee usluubkaa way yidhaaheen haddii xataa dee in dhagaxii yaraa in tasuulka iyo indee fartan murdisada saa lagu qabtay lagu tuurana waa la midun iyaduna waayo aataarta ka dhalanaysa waa mid keliya kolkol way soo qaadaan iyadoo ay inta fartaa fardhexada dhagaxii yaraa ama wixii yaraa la saaro dee ama suulka ama far kale saa loogu tuuro oo kale waa khadfigii uun bal khadfigii iyo nahintii layskaba nahiyayey taas buu baabkeedii yahay macnaha waa ficil aan toosnayn waxaan habboonayn weeyaane wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu can qataadata qaala anahu qaal samictu waxaan maqlay cuqbata bna suhbaan alsdiya yuxadiثu can cabdillaahi bni mugafalin اlmusaniye bal qataadaa leh qataada waa taabici cuqbahadna waa taabici ka yar weyn oo nin reer basra o isla reer basre ahaayeen lagu kalsoon yahay taabiciintii dhaxaa markaa in yar buu ka yariyay qataada bukhaari iyo muslim iyo abu da-uud iyo ibnu maajahna kutubtooda riwaayo kuba leh ninkaas weeye saxaabiga cabdillaahi ibni muqafal buu kaba warramayo qaala wuxuu ihi cabdillahi ibni muqafal nahaa uu nahiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay can ilkhadfi finiinka wax la finiino ee waxa weeyaan taas waa ramyu lxasa bilasaabic rasuulka ilaahay uu nahiyey wa qaala waxaanuu yidhi inahu isagu waa khadfigu laa yaqtulu ma dilayo asayda ugaadhs ugaadhi ma dilayo haddaad wax ugaadhood ugaadhsanaysa ku dhufato kuma dilayo markaa nafci iyo fa waxtar ma laha walaa yunki lcaduwa laa yanka una kolley bukhaari waa lagu wariyey halkan saxiixa ee ama dee kuta riwaayaadka qaarkood barhkood tan aan hayno ayay raajax yeelaan oo macno kalayna ka ah ay leedahay markuu mahmuusiye way dhahaan ee laakiin luqatani ay leedahayna way soo naqliyeen oo min baabi min anikaaya oo manaa walaa yumkin waxma yeelayo wey almubaalaqatu filada baa la idha waa dhibkii iyo markaa lagu xeel dheeraanayo macnaa waxma yeelayo wey oo ma dhibayo alcaduwa cadowna oo cadow ay saysaan oo dagaalamaysaanna dee wax kaama taraya finin aada finintay taasi waxa weeyaan horta wax maslaxo ah oo lagu gaadhayaa ma jirto waa mid wainahu isagu yafqahu lcayna ishuu rida oo ruux hadduu isha kaga dhaco dee ishii uu ridaya wayaksiru wuu jebiyaa sina iligana waa jebinaya hadduu ilig ku dhaco dee ruux raa markay waxaa dhici karta inuu iligii jebiyo markaa mafsada unbaa ka dhalanaysa dhib un buu leeyahay waxtar uu leeyahay ma jirto xataa dee dadkaa shimbiraha iyo ugaadhsanaya haddii uu kuba dhufto oo kale waxaa dhici karta iska daa wax ka weyna inaanu shimbirtii wax saasa yeelin gees kalena hayn dee noocan hadduu xataa dee iyadii waxyeelo oo aan gawrac iyo laguma gaadhinay maaha sahmi iyo wixii leebkii lamid maaha waxaa lamida dhagax lagu tuuray ama bud lagu tuuray sakaare iyo wax lamida oo ku dhacay oo dilay oo kale oo intii aan lasoo gaadhin ay baktiday waa waqiid mawquudadii weeye oo iyaduna dee waxa weeyaan wixiisii lama cunayo wixii taas waxaan ku dhintay waxaan ku dhintay ee la gawracin lama cunayo isagana xataa waxyaalaha yaryare dee aad iyo aad u daciifka dhici karlayd in waxyeelo waqiid bay noqonaysaa haddaan iyadana nolol laguma gaadhin markaa ujeeddadu wax manfaca ma laha waxtar ma laha dhibna waa leeyahay marka waxaa caynkaasa in layska dheer laga dheeraado oo laga fogaado un weeye wayaksiru sina axaadiidka laba socotay duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa waayo bukhaari dee dhowr meelood oo halkan adab kaba mid tahayo laakiin saddex meeloodoo kaba horreeyeyna waa ku soo arooriyey muslimna waa wariye nin xigtadiisa ahaa intuu taa u sheegay maalin intuu ku arkay uu taa u sheegay ayuu maalin labaad haddana isagoo wax finiin ayuu arkay ituu yihi waxaan kuu sheegay rasuulka ilaahi inuu nahiyey imakana waad ku noqotay dibba kuulama hadlayo waayo markii hore waa u diiday hajri iyo waxaa lamu iman markuu haddana agtii qaadan waayey mukhaalafadii un dib ugu noqday isagoo jaali ka hayn garasha la-aan ka hayn ayuu yihi wallah ukalimuka abana wey dibku lama hadlayo waa dee hajri fi llaahi subxaanahu watacaala bal taa xadiidkan saxiixa inooguma sugan tahay bal muhimku waxa weeyaan wixii aan mafsado leh wax maslaxo ahoo iyada uu leeyahay oo mafsadadiisa ka raajaxsani aanay jirin oo asal ahaan maslaxaba kuma sugniyo faa'iida ama faa'iidada ku sugan mafsadadiisa ka weyn shareecadu way noo diidaysaa waa laga tegaya baab laa tasub riixa dabaylaha cayna baab cunwaankan oo kale ayaynu soo maray baabu laa tasub riixa cunwaankaas marka xadiid markaa isagu mawquufnimo ku wariyo ahar ahaayo ubay ibnu kacabo intuu tan ku bilaabay markii dambena ay kuba sugnayd ruuxu hadduu dabayl iyo waxaa arka wuxuu odhanaya allahuma inii asaluka min khayrah oo aimada qaarkoodna marfuuc ahaan ku wariyeen waa inoo soo horreysiiyey kaasi waa baabka ku bilaabay xadiidkan imakaan hayno intan ka gaabanna intan ka gaabanoo inta marfuucawna qisadu aanay la soconna halkaa hore raqamkii toddoba boqol iyo labaatan weeye ama ka ka horeeya awayiba raqamka kalaha sagaal iyo tobane taas baa inoogu soo horreysay sanadkii buu in yar yar bedelay qisana waa soo kordhiyey kolley sabab noqon karta xadiidka abu hurayra sheegitaankiisa laakiin inta marfuuca way noo soo horreysaan leenahay waanan soo laqbaynay waan soo macnaynayna wuxuu uhi musanifku xadaثna yaxya bnu bukayrin qaala xadaثana laysu can yunusa sanadka dee sheekhu had iyo goor waa dabeecad caadadiisii waa ku tasarufaa markuu hadduu soo celinayo waa naadir xataa صaxiixa iyadoo takraarku badan yahay xadiid matigii iyo sanadkii inuu sii markii sii hore unu soo celiyo xadiidkana halkan hore waxaa kuba sugnaa oo kale dee musaded can yaxya oo dee musaded iyo yaxye iyo balqolooyinkaasba xadiidka sanadkiisa hore kuba sugnaa walow ibnu shaab iyo inta ka dambaysa aynu soo aragnay inta sheeka ayaa yar bedela ama labada hore waayo musaded iyo yaxya awsaaci baa wada socday halkan yaxya ibnu bukayr iyo lays iyo yunus ay wada socdaan ibnu shihaabay markaa ka hor aynu soo marray halkan ay kuba kulmayaan ibnu shihaabkaay kuba kulmayaan way siman yihin oo saddex iyo saddexun baa udhexaysa ibnu shihaabe can haabit ibni qaysin halkaa hore waxaynu kuba soo marray can haabit izuraqiyi aabihii buu sheegay waa kan maanta aabihii inoo sheegay halkaa horena nisba inoola socoto wareer bani zureyqa halkan aan inoolaba socon waa waxyaalahay ku kala dunaayeen waana nis aan soo sheegnay taabici oo ansaar oo reer bani zureyqa oo hiqaa ana abaa hurayrata qaala abaa hurayra wuxuu yihi akhadat innaasa dadka waxaa qabatay arriixu dabayl fii dariiqi makata maka dariiqeed iyagoo kuba sugan walxaal cumaru xaajun iyadoo bicinaa xaj ama laga yimi ama lagu sii socdo waktigii cumarna ay tahay cumarna dadka hogaaminayo waayo intii uu khilaafadiisii oo dhan sanad kasta isagaa dadka soo xadsiin jiray eh oo dee bal maalan uu iman jiraye cumaashiisaabiya dadka gobollada kale ka imanayo halkaa kulaba kulmi jiray oo dee ballantooda waa la kala dhaadheeraaya halkaasay ahayd oo iyaguna iman jiray oo halkaasuu dee adigu kulaba kulmi jiray iyadoo adigu ama sii socod ha noqoto ama soo socodee dariiqii maka lagu sugan yaa dabayli kacday dadkiina waa kuwan oo dee dariiqii baa la maraya fashtadad dabayshii baa adkaatay dabayl xooglay noqotay faqaala cumaru cumar baa wuxuu ihi liman xawlahu cindii agtiisa kuba sugnayd ayuu ku yidhi mar riixu dabayshu maxay tahay maxaa macnaheedu iyo irsaalkeedan iyo umuurahan falam yarjicuu may celin bishayin waxba ugumay jawaabin isna waa ka durugsanaa laakiin waa maqlaya fastaxhadtu waxaan dedejiyey raaxilatii raaxiladaydii aanfuurnay aan fuushanaayo faadragtu cumar baan gaadhay faqultu waxaan ihi balaganii waxay soo gaadhay annaka adigu sa'alta can iriixi dabaysha inaan dadka weydiisiya wixii ay maqleen ay rasuulka ilaahay kaba maqleen wa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo arriixu dabayshu min rawxillaahi ilaahay naxariistiisa weeye oo dee san halkaaba soo maray hadal nawowi baan halkaa maalintaa hore soo naqliyey dee naxariis bay laba timaadee ilaahay xaggii ta'd waaba tanoo waa ta'tii biraxmati naxariis bay laba imanaysaa wa ta'tii bilcadaab kal kolla waa tan dee dabaylo iyo duufaanadan dadka baabiinaya guryihii duminaya dhirtii waxa weeyaan goynaya ee dadkii ay kuba dhimanayaan iyo waxyaalahaasna way timaadaa cadaabna dee qoomiyo lagu halaago horena way jireenba cadaabna way la timaadaa naxariisna way la timaadaa falaa tasubuha marka aragtaan ha caayna de waa naxariista ilaahay khalqi khulqiga ilaahay kaba mida cadaabna loo diro naxariisna loo diree ha caayina hana lacnadine wasalu llaha khayraha ilaahay weydiista khayrkeeda wacuudu min shariha shirkeedana ilaah ka magangala kollay cibaaradana horeynu xadiidka ubay ibnu kacab ama mawquufaan kitaabkeena adee marfuuca kutub kale ayaynu kuba soo marray waxa la odhanayo baabu qowli rajuli mudirna binawi kada wa kada wuxuu baabaysanyay bal ninku qowlkiisii u odhanayay mudirna waa naloo da-siiyey roobkii binawi kada wa kada xidigii caynkaa iyo caynkaas aha ayaa roobkiina loogu da-siiyey hadalkaa bal wixii kuba jiray kolley naw waa jamiciisana al anwaa weeye ee waxay leeyihiin anwaadu waa dayaxa godadkiisa ama manaasishiisa uu dego kollay dayaxuna habeen kastaba manzil buu degaa waa siddeed iyo labaatan manzil dee laba habeen waa kan qarsoomaya ama habeen qarsoomaya manaasishaasna dee kollay waa dee dadkii waxaa yaqaanay way yaqaanaan oo dee wakti hore iyo wakti dambe iyo dee dad imakaba joogo oo yaqaanaa way jiraan oo godadkiisa kala garanaya iyo buruujta uu leeyiyo meelaha ilaahay kuba dee maalan khalqay ee aayaadka ilaahay waaweynba kaba mida waxaanay sheegaan xaggan manaasishan in isagoo habeen kastaba manzil haba degee laakiin xidigahan loo tiirinayo inay malaa saddex iyo tobankii habeenba kuwa manaasishiisa iyo xidigihiisa mid dhaca ayaa jira xagga galbeed kaba dhaca markaa uu dhaco mid kaloo muqaabilkiisa xagga bari ka soo baxa waa saddex iyo tobankii habeenba mar dee markaa siddeed iyo labaatan goodna marka ay tahay arrintaasna ay jirto sanadii oo dhan bay markaa taasi dhammaysanaysaa oo sanadii bay dhammaysanaysaa marka la eego dhicitaankoodan iyo soo bixitaankeedan carabna marka waktigaa hore la eego haddii roobdaa waqtiyada caynkaasa kol bay roobka u tiirin jireen kaa dhacay kol kolla kan soo baxayay u tiirin jireen oo ay roobkii kaba dhigi jireen dee kaasi inuu keenay ama kani keenayo kan dhacay oo ay u tiirin jireen kan dee innagana waata waktigeednan gugii baa da- ayaa la odhanayaa dayrtii baa noo da-day oo karantii baa noo da-do waa kaasoo waxa weya xayskii baa da-ayo waa waxyaalahan dee loo tiirinaya roob da-o ilaahay keeno naxariisa fasal fusuusha kaba mida ama wax taas oo kale ah ama xidig xidig ka mida loo tiriyo ilaahay makadan waa wax iskaba jira bal haddaba taabal wixii kuba yimi kolley maxaa dee ka toosan ee ama maxaa dee dhici karta jaais inuu noqdo oo ruuxa dhib weyn uba keenin walow carabka ay tay in lagaba dhowro iyo maxaan banaanayna xadiidka inooguba imanin xadaثna ismaaعiil qaala xadaثanii malik can صaalح bni kaysana can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbati bni mascuudin maanta waa inoo abtirsintibu wada dhameeyey imaamkan weynee faqihe fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba mida oo cubaydillahi bni cabdillahi bni cutba kolkol kalna cubaydillahi bni cabdillahi waa kan cutbuhu waa ina mascuud cutbatu bni mascuudna waxay walaalayihiin cabdillahi bni mascuud marka cabdillahi bni mascuud baa aabihii cubaydullaahi oo isna waqtigii rasuulka ilaahay dhashay adee ruma uba ab ninkaas baa muxuu can zayd bni khaalidin aljuhaniyi anahu qaala صلى لنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baana tukiyey صلاaة صبح صلاaد صبح بالxudaybiyaةi meesha xudaybiya la idhaaho waa halkii rasuulka ilaahay gaaladu ay kuba horjoogsatay u diideen inuu xaramkii galo sanadii lixaad ee hijrada ugu dambayna suluxii xudaybiya uu kaba dhacay bale waa dhinacan mala magaaladan judda la idhaha xaggeeda iyo jihadeeda ahd ama meel ay shumaysi idhaahaan un kolley nawaaxidiisaas ayay ahayd oo magaca imaka laba idhaaho calىa isri samaain waa samo waa roob baa loo jeedaa samada wixii kaa sarreeyaba waa samayn waa roob gadaashi iyo dabadi kaana mina leylati habeenkii ahayd oo macnaa habeenkii baa roobda-ay iyadoo habeenkii roobda-ay baa rasuulka ilaahi salaadii subax dadkii tukiyey falama sarafahum annabiyu sala اllahu alayhi wasalam markuu salaadii kaba baxay ayuu aqbala cala naasi xaggii dadka u jeestay rasuulka ilaahi baa xaggii dadka u jeestay faqaala wuxuu yihi hal tadruuna miyaa ogtiin oo garanaysaan maada qaala rabukum rabbigiin wuxuu yihi rabbigiin wuxuu yihi s waa tashwiiq iyo dee istifaamta caynkani bal hadduu ku bilaabo uun waxaa dhici kara dadkood oo iyagoo sii jeeda barhkood oon hagaag ugu baraarugin hadalkii inuu sheego uu kusoo jeedinayaa qalbigoodiibuu ku furayaa iyo dhegahoodiibuu ugu furayaa wuxuu odhanayo miyaa garanaysaan oo ogtiin rabbigiin wuxuu yihi qaaluu waxay idhahen allah warasuuluhu aclam mee ilaah iyo rasuulkiisa og qaala wuxuu yihi ilaahay baa yidhi waa xadiid qudsi bay markaa intani noqon asbaxa waxa waa beriistay min cibaadihii addoommahayga xaal uu kaba mid yahay mu'minun bi mid aniga i rumeeyey wa kaafiru gaaloobay maxay bilkawaakibde xidigaha iyo waxaa ka gaaloobay iyo may eeg mu'minun bi kale laftiga xadiidka duruqdiisa qaarkood ba mid aniga i rumeeyey iyo iyo wa kaafiru bi dheh mid aniga iga gaaloobay dadkii ujeedadu dadkii laba ay u qaybsameen roobna waa da-ay mid aniga i rumeeyey iyo mid iga gaaloobay dadkii saasay dee waa markaa ayaa waa beriistay dadku iyagoo labadaa u kala baxay fa ama man qaala ruuxuu yihi mudirnaa roobkan waa naloo shubay oo naloo da-siiyey bifadlillaahi waraxmatii ilaahay fadligii naxariistii waa fadli ilaahi iyo naxariistii fadalika kaasi mu'minun bi ku i rumeeyey weeye kaafirun bilkawkabi xidigan ama naw-ii ka gaaloobay wa ama man qaala ruuxuu yidhi binaw-i kada wa kada ay mudirna weeyaan oo tiibaa inoo taalla mudirna roobkan waxaa naloogu shubay binaw-i kada wa kada dee xidigii caynkaa iyo caynkaas ahaa ama godkii caynkaas ama wixii taas oo kale fadalika kaasi kaafirun bi mid aniga iga gaaloobay weeye dee ina roobkii ayuu makhluuq u tiiriyey isagoo kale ah wuxuu la keeni karaa aanu jirin oo ka dhigay inuu roobka kaasi keenay kaasi aniga waa iga kufriyey mu'minun bilkawaakibi kawkabi xidigiina waa rumeeyey bal imaka kolley xadiidku macnihiisu waa inoo cad yahay oo de waqtigaa horena dadka jaahiliyada ahaa way la iman jireen ama xidigaa dhacay bay u tirin jireen roobka daa markaa ama xidiga soo baxaye arrintoodii waxaabay ahaydba inuu xidigani kan roobka keenaya yahay markaa haddii uu ruuxu ictiqaadkiisu taan yahay oo roob ka daay inuu waxaani raad ku leeyahay taahiir ku leeyo uu keenay hadday arrintiisu tahay de waa tan waa ku gaaloobayaa waayo waa shay makhluuqo wuxuu la iman karaa aanu jirin ilaahay abuuray waxaan ee keenayna waa kan iskaba iloobay waa ka gaaloobay weeye bal taas iyada waa mid laakiin bay culimmadu soo qaadaan halkan kolley hadal shaaficina raximah llahu tacaala waa jira taasi iyada waa tii kufriga keenayse haddii arrintuu ruuxuu rumaysayay ilaahay uu subxaana wa tacaala keligii roobka inuu shubo waktiganna dee awqaadaha un uu kaba mid yahay caado iska noqotay ama ilaahay subxaana wa tacaala arrinkii loogaba bartay inuu waktiga caynkana uu roob yimaado laakiin roobka ilaahay keena subxaana wa tacaala oo waa tan aan leenahay dee gugii baa da-ay oo kale gugaa roobka keenaya ma eegay ma lihin ilaahay baa keenay waa wakti dee waxa weeyaan un lays ay ahayd uun oo dee la yaqaano oo dee bal maalan in waktigan roob uu wakti roobaad yahay oo kale ama gu ha noqoto ama wakti kale arrintu ay taa tahay dee hadalka waa laga toosan yahay oo roobkani imika waxa weeyaan dee in in ilaahay un loo tiiriyo fadliga ilaahay naxariistiisii laga dhiga mooye wax kaloo la raaciyaba waa wax laga toosan yahay laakiin dee taas oo kale iyadii kufri ma keenayso gaalnimona ma keenayso kol haddii bal maalan arrinta ay tahay un yar munaasibiya oo waktigii la bartay roobku inuu doo caado ahayd dee ilaahay xaggiisana dee laga rajaynayay dee inuu roobku yimaado waktiga caynkana arrintiisu ay taasun tahay dee waxa weeyaan maaha iyada dee ruux xidig rumaysanna maaha ilaahay kaba kufriye laakiin haddana xataa carab ahaan in la iskaba ilaaliyo umuurtaas oo waxa weeyaan bal dee taasi si aan qoladii iyada dee ictiqaadkoodu taa aan looba shabihin taas bay arrintu tahay ama ay habboon tahay bab maa yaquulu rajulu idaa ra'aa kayman kollay baabka lamidaba ama umuuro laba midaba waan soo maree laakiin xadiid abwaabta dambe inagaba xidhan baa baabka xadiidka labaad noqonaya bal in sha allahu tacaala in halkaas inoogu jooga wallah subxana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka